asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteennii murtida maanta waxaa alaaba xubinta murtida maanta halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii murtida maanta ee ahayd joogtada midaasoo aanu ka soo dhex qaban jirnay kolba qaybaha kala duwan ee afka hooyo qayb ka mid waana xubinta murtida maanta ee aan haddii eebba idmahayo oogu talagalay bal dadweynaha in afkooda hooyo iyo xigmadaha ku jira ama murtiyaha ku daahan in siyaalo wanaagsan looga dhaadhiciyo ama kolba qayb hor leh looga soo qabto qaybahaas oo ku khuseeya ama u kala qaybsama rag haween caruur doqon aaqil iyo waxyaalaha la midka amaba dhinaca kaleento baylah xafidid iyo intii la mid ah ama qaybaha kale ee la xidhiidha xubinteennan murtida maantana idamka eebbe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi oo horay loo yidhi laba reer way rogaan waxaa la yidhi labo ayaa reer roga marka lagu leeyahay reer bay rogaan labo waxa weeye waa laba arrimood oo reeraha ama qoysaska ama cidaha ama maamulkii agaasinka wax u dhima labadaas qaybood ayaa waxay yihiin labo reer roga haddii reerkaas isaga ihi labadaa uu caadaysto ama laga helo amaba ay ku caddaadaan ama ay noqdaan qayb ka mid ah noloshiisa joogtada labadaasi way rogaan reerka ayaa la yidhi marka ay dhaheen labadaasi reer way rogaan dee waa khubrada qoysaska iyo dhaqanka heerahe aad iyo aad ayay ula heleen meesha ay tahay labada reerka rogaysa waxa weeye labada reerka rogaysa asoos xumo fiid waxaa la yidhi labo reer way rogaan ama laba reer way rogtaa waa asoos xumo fiid iyo agaasin darro aluuriyaad labadaasu reer way rogaan u fiirsa dhegayste waa mahmaahyaheenii ahaa labaalayda qayb ka mid waana mid khusaysa reeraha iyo qoysaska waxaad mooddaa waayahan dambe inaan cidiba qoysaska iyo heeraha ama cidaha ama lamaanayaasha inaan badanaa cidnaba arrimahooda gaarkaa ka hadlin middaa iyadaa waxay keentay qoys burburka farada badan furiinka kala tagga iyo dhibaatooyinka farada badan ee inugu habsaday haddii aynu nahay bulshada soomaaliyeed marka waxaa lagu yidhi labo reer way rogtaa labada reerka rogtaay waxaa weeye asoos xumo fiid iyo agaasin darro arooriyaad labadaasuba reerka way rogtaa asoos xumo fiid waxaa weeye waa nin gurigiisii usoo dheelmaday oo markuu gurigiisii yimid gurigii oo aan waxbaba diyaar ka ahayn ama ahaynba guri lagu nasan karo imaaday iyo islaanta lafteedii oo laga yaaba inay buyuqbaayuqsan tahay oo aan ahaynba islaan maaragtay aad iyo aad xitaa loogu muhon karo sidoo kaleenta agaasin agaasin darro subaxeedna waa nin oo shaqo u kalihi raba oo raba inuu goor hore shaqo aado oo dee islaantii ay iskaba hurudo wax uusan jirinba agaasin ah ama quraac diyaarin ah ama tabantaabin ah ama shaqa u diris ah ama salaad u kicisa taana waa arrin dhibaatadeeda leh labadaasuba reerka waa ay rogaan ninkaas wuxuu noqonhayaa nin niyad jabsan oo guri uu ku nasto oo usoo dheelmadana uusan ka horraynin guri uu ka shaqa tago oo si fiican looga qureeciyo oo looga subko oo isagoo dhaashan shaqo looga dirana uusan ka horrayn middaa iyadii reer waa rogtaa baa la yidhi waana arrimaha heeraha iyo qoysaska aad iyo aadka ugu daran mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebbe waxaan dhahaynaa afeefi aabbaha ka weyn marka lagu leeyahy afeefi aabbaha ka weyn waalidnimay uga weyntahay ama dhaqan ahaan bay uga weyntahay ma ahan ee afeeftu waa mid weligeed soo jirtay oo ilaa iyo haddii eebba idmaayo xaawiya aadan wuxunbaa laga afeefanhayey oo afeeftu saasay usoo taalay oo sidaa sidaa saas yayna dhicin ama sidaasaas yayna ahaantu waa soo jirtay abidkeed weeyaan ee dhanka waalidnimada iyo isku xidhnaantii dhalashada ma ahan midda laga hadlay